Cabdulaahi Maxamed Cusmaan oo kamid ah dhalinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bilaabay inuu ganacsatada magaaladaasi adeegyadu ay u baahan yihiin uga keeno dalka dibadiisa si ay bulshadu uga iibsadaan adeegyada ganacsatadan loo keeno ayaa si online ah looga dalbaa shabakadaha ganacsiga sida Alibaba iyadoo lasoo saaro diyaarado iyo sidoo kaleeto maraakiib si loo keeno magaalada Beledweyne haddaba waa kan Cabdulaahi Maxamed oo warbaahinta uga warbixinaya alaabaha uu ganacsatada u dalbo iyo qaabka uu dalbaba annaga waxaan nahay kambaniga la yiraahdo Somali Online Supplier een waxaan u keenaa ganacsatada oo dalka dalbaadka dibadda aan sameynaa kambaniga dalbaadka dibadda sameeya waaye waxaan ka keenaa China een Hindiya Bangladesh waxaan qaab oo e-commercean aan aan ugu keenaa aan ku iibsanaa Een websayada sida alibaba shain amazon iyo kuwo kalento badan ayaan yani aan xiriir la leenahay aan yuusro ku leenahay marka way noo imaanayaan kastamarka alaabtii sambaladay noo keenayaan waa ka noodgaraynaa foomaan ka buuxinaynaa kadib ayaan waxaan u sameynaynaa alaabtiaan u raadinaynaa markaan soo helna alaabtiina ayagaan la wadaagaynaa markay ku qancaan kadib ayaan kambaniga la dhiilgaraynaynaa marka waxaana annaga kambani u dhexeeyo dadka rabo inuu factories wax kasoo iibsado ayaan u dhexeynaa dadka aan shaqo abuur aan u sameyno waa ujeedkeena horta non profit ahaanaan u shaqeynaa markaan ku leenahayna yani ujeedkeena profit maaha ee waxaa waa shaqo abuur marka haddeen dhalinyarada waan u tababarnaa si iskooda ayaga naftooda si ay online e-commerce ay u fahmaan adduunkii halkaas u guuraya marka waa laga tegey in yani local la noqdo in dadka international aan ka dhignaa rabnaa soomaaliya khaasatan hiiraan khaasatan beledweyne marka ujeedkeena taas waaye